somalilan mar kasta diyaar bay u ahayd iyada iyadu marra kama horimaan mana diidin kamana gaabin arintaas mar walba diyaar bay ahayd inay soomaaliya wada hadlaan oo ay miiska isugu yimaadaan oo dhinac waliba soo bandhigo wixii qorshaah ama talaah ama fakera uu haya arrintaa ku saabsan dowladda maraykanku waxay ku dhawaaqday in xafiiskoodii arrimaha soomaaliya ay u rarayaan muqdisho idinkuna markaad maraykanka la hadlaysaan waxaad tegi jirteen inta badan xafiiska nairobi oo u qaabilsanaa guud ahaan arrimaha soomaaliya ma laga yaaba mustaqbalka inaad safaaradda muqdisho ku taalla tagtaan taas lagama yaabo ma dhici karto malayn maayo insaa maraba ay dhici karto dowladda maraykanku wadahadal dee iyadu haddii meeshii aan isugu imaan jiray ay ka guurto iyadu xamar tagto iyaday u taalla sidaa aanu isu arkayno meeshii kale ee aanu ku wada hadli karno oo waanu tegi karaa iyana way noo imaan karaan hadday doonayaan laakiin inaanu xamar isugu nimaadnaa wakhtiga kan wax suurtagala u muuqda maaha maxaa idinka hortaagan waxaa naga hortaagan soomaaliyaanu khilaaf naga dhexeeyaa oo aanu ishaynaa annagoo dhammaysano taasoo ay maxaato ay meel istaagta mooyaan ka horna dee ma dhici karto inaanu isugu nimaadno